wixii annaga aan tuhoodsannahay ee cad oo markaas yaallo de waxaan kuleynahay waa gudbinaynaa laakiin annaga intaan maxkamadda ma saari karno awood aan kusoo qabanana ma qabno waa ogtahay ciidanka waxay amar ka qaataan waa la yaqaana waa taqaana taliyaal ciidan baa jira oo madaxweyne soo magaca kuwaas amarka fuliyaan kuwaas marka haddii ay amarkii la siinaynin oo soo qabta la dhehaynin marka waa wax mu aha ma ma waxbaa makama qaban karo waa hantii dadka iska lahaayeen baa la gadgadanayaan ognahay in la gadanayo waxbana kama qaban karno waxaan ka qaban karna intay gelinaya yaa qabanaya yaa baa kama saaraya hadda madaxda dadka usan hadii toloshan kabay soo qaad lagu arko cidda maxkamad saari waatee oo qabani oo maanta soo qabto maxkamad geeni waatee waa maya marka sidaas darteed dadka soomaaliyeed dawladtan ka duwan iyo baarlamaankan ka duwan iyo hay-ada kuwa ka duwan oo shaqaynaba in la helo mooyaane oo loo jeesto in dadka soomaaliya korashan lagala dagaalo la helo mooyaane hadda waqti xaalka aan taagannahay ma qabo cid wax qaban karto nooc kasta ha ahaata inay jirtoba